mahadsanid walaalka cabdisamed waxaa habeenkii tobnaad uu galay weerarada ay isweedaarsanayaan talaabiib iyo tehraan kuwaas oo geysanaya khasaa'ir kala duwan oo soo kala gaaraya labada dhinac inkastoo iiraan ay iminka u muuqato in ay dagaalka uga taagroonaatay maamulka netanyahu maadaama dowladda shiicada ah ee iiraan ay weli awood u leedahay in hawada iyo deegaanada uu kayaanka gumaystaha yahuudda uu xoogga ku haysto ay ka fuliso duqaymo kala duwan kuwaas oo dhalinaya dhibaatooyin hor leh oo ay la kulmayaan yahuudda xaaqidiinta ah sida haddii ay noqon lahaayeen beegsiga saldhigyo military kaabayaal dhaqaale xarumo caafimaad iyo goobo kale oo muhiim u ah yahuudda waxaana afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay xukuumadda tehraan ay fulisay howlgallo cusub oo ay ka samaysay gudaha iiraan iyo deegaanada maamulka yahuudda cabsimed maanta oo sabti ahayd waxay iiraan in ka badan toban diyaaradood oo daroonis ah ay ku weerartay gudaha deegaanada uu xoogga ku haysto maamulka yahuudda iyadoona la arkayay goobihii ay ku dhaceen oo uuro xoogan cirka isku shareertay warbaahinta maamulka yahuudda ayaa dhankooda waxay warinayeen in diyaaradahaasi badankooda ay ku dhaceen halkii uu bartilmaameedku ahaa waxaana ciidamada gumaystaha yahuudda ay ku guuldaraysteen inay ka hortagaan weeraradaasi loo adeegsaday diyaaradaha nooca aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano daroniska sidoo kale een sirdoonka muusaad ee yahuudda ayaa ku fashilmay in howlgallo sirdoon ay ka fuliyaan gudaha dalka iiraan waxaana markan ay u muuqanayaan kuwo lala socdo dhaqdhaqaaq kasta oo ay sameynayaan maadaama jawaasiistii iyo diyaaradihii daroniskaba gacanta lagu soo dhigayo agaasimaha sirdoonka ee gobolka busheer ee koonfur galbeed dalka iiraan ayaa waxa uu xaqiijiyey in ay gacanta ku dhigeen diyaarado badan oo nooca daroniska ah sidoo kale cabdisamedow shacabka iiraan ayaa iyagana dhigaya isku soo baxyo ay ku taageerayaan xukuumadda iiraan iyadoona la arkayo dad aad u tiro badan oo wata calanka iiraan tilmaamayana in ay taageersan yihiin dagaalka ay dowladooda kula jirto maamulka sahyuuniyadda cabdi samed kayaanka gumaystaha yahuudda ayaa dhankiisa wada muujado weeraro ah oo uu ka geysanayo gudaha dalka iiraan gaar ahaan koonfurta halkaa oo laga soo warinayo inay maanta ka dhaceen qaraxyo culus inkastoo aan laga helin tafaasiil dheeraad ah dowladda iiraan ayaa iyadana sheegtay in maanta nidaam difaaceedkeeda cirka uu ka hortagay weeraro ay yahuudda doonayeen inay ka geystaan magaalooyinka kale ah ahfas iyo mashhar ee dhaca koonfurta dalkaasi iiraan dhanka taliska ciidanka yahuudda ayaa maanta sheegay in ay dileen saddex sargaal oo ka tirsanaa xukuumadda tehraan kadib duqaymo ka dhacay bartamaha iyo galbeedka iiraan walow aan si rasmi ah loo xaqiijin karin sheegashada maamulka uu hoggaanka u hayo benyamin netanyahu cabdi samed haddaan eegno wararka dhanka diblomaasiyadda xiisada dagaal ee ka dhex oloolsan iiraan iyo gumaystaha yahuudda madaxweynaha turkiga rajab dayib ordogan ayaa cambaariyey weerarada maamulka yahuudda uu ku hayo xukuumadda tehraan isagoona tilmaamay in tani ay tahay fawdo guud oo laga abuurayo guud ahaan mandiqada bariga dhexe ordogan ayaa intaa ku daray in maamulka yahuudda uu weerar qaaday xilli wadahadallo ay socdeen sheegayna in beesha caalamka aysan wax tallaabo ah ka qaadin weerarada kayaanka gumaystaha uu ku hayo iiraan sidoo kale madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa tibaaxay in aysan jirin wax caddaynaya in iiraan ay samaysanayso hubka niyukliyerka isagoona een xusay in haddii weerarada ay sidan u socdaan ay taasi sababi karto adeegsiga hubka waxgumaada ee niyukliyerka cabdisamedow dagaalka ayaana hadda u muuqda mid aan xal loo haynin oo marba marka ka dambeysa uu kasii darayo haddaba wixii kasoo kordha waxaan dhegaystayaasheena kula socodsiin doonaa wararkeena iyo barnaamijteena soo socda insha allah